Wasaaradda Beero iyo Waraabka Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaciday in labaatan iyo shanta biloon si rasmi ah loo furi doono Hay'adda Baaritaanada Adeegyada Beero ee Dowladda Soomaaliya taasayda u xilsaaran hubinta adeegyada abuurka dalka hay-adan oo magacaasha madala Hagaabi Leerow Saaris iyo wasaaradda sheegtay in si gaara uga shaqeey doonto arrimo la xiriira warqabowga adeegyada abuurka beero dalka iyo weliba korjoogtowga tayada beero wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shirjaraadka qobdi hafiis iyo wasaaradda iyo faahfaahiyey furista iyo shaacinta qorsho daahfurka hay-adda saaris bismillaahi raxmaani raxiim waxaan beeraliyada soomaaliyeed maanta ugu bishaareynaya in shan iyo labaatanka bishan may laba kun labaatan iyo shan si rasmiga loo furi doono ama loo howlgelin doono hay-adda baaritaanada adeegyada beeraha oo loo soo gaabiyo saaris oo u xil saaran hubinta tayada adeegyada beeraha sida abuurka abuurada kala duwan sumaha iyo bacrimiyaasha beeraha ee dalka soo gelaya ama ka baxaya hay-adda saris waxaa lagu dhisay sharci namber soddon iyo labo laba kun labaatan iyo afar oo sidaa ku cad dabayaaqadii sanadkii laba kun labaatan iyo afar ay mariyeen sharciyeeyeen golayaasha kala duwan ee dowladda golaha wasiirada golaha golaha shacabka iyo aqalka sare madaxweynuhuna uu sharciyeeyo dikreeto kusoo saaray waxaana awood loo siiyey inay furiso shuruucda xakamaynta iyo horumarinta iyo tayeynta adeegyada beeraha aan soo sheegay waxyaalaha beeralaydu u baahan yihiin ay ka mid yihiin abuurada kala duwan oo sida la ogyahay kala tayo badan sumaha lagula dagaalamo cayayaanka beeraha iyo bacrimiyaasha lagu xoojiyo waxsoo saarka beeraha ayay kontrol doontaa tayeyn doontaa